munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay qiimaynta lagu sameeyey dhismaha buundada kurmaan oo lagu dhisayo hab isxilqaan ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada baardheere iyadoo injineerada soo qiimeeyey dhismaha buundadana ay soo bandhigeen naqshadda nooca buundada ay noqonayso taasoo dadkii ka qaybgalay munaasabadda ay si weyn ugu riyaaqeen nabadoon faarax xiraguhaad oo ah guddoomiyaha guddiga horumarinta degmada baardheere ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan buundo cabirkeedu dhan yahay soddon mitir oo dherer ah iyo ballac kow iyo toban mitir oo isku xidhi doonta xaafadda kulmaan iyo magaalada inteeda kale si ay u maraan dadka gaadiidka iyo xoolaha u kala gooshiya labada dhinac horumarinta deegaanka baardheere ujeedkiisuna uu ahaa isku tashi war maxaan qabsan karnaa inaannu isku tashanno oo maskaxdannada iyo awooddannada iyo shilankannaga iyo maaragtay aan isu geyno oo deegaankannaga iyo dadkannagu aan u tashanno ma samayn karnaa fikir ahna wadna arrintaasu bulshada deegaanka baardheere aad bay u soo dhoweeyeen inaannu iskutashiga samayno insha allahu tacaala buundooyinka aan dhisanno meelaha maaragtay biyoxereennada aan dhaamam u samaysanno ceelal riigag aan la helo dadkii horumarintii macnaha deegaanka loo sameeyo maadaama dadku dadka deegaankaa deegaan kasta soomaali ay isku tashatay oo isku tashi deegaan la sameeyey bal annaga inaannu baraarujinno inaannu isku tashanno inaannu ka shaqayno isku tashi sheekh maxamed gawoobe oo ka mid ah culammada soomaaliyeed xubinna ka ah guddiga ayaa sheegay in ay ku wareejiyeen guddiga horumarinta degmada baardheere lacag dhan laba boqol oo kun oo dollar oo ay ururiyeen xilligii fatahaadda uu sameeyey webiga jubba ee baardheere sannaddii labada kun iyo labaatankii reer baardheere markaan waraysanayna waxay noqotay wax ijmaac yani laisku raacsan yahay waxaana filayaa inta ka hore shirkan shir ka horreeyey oo guddoomiyaha xafiiskiisa dad badanoo halkan fadhiya way joogeen halkaasaan waxaan ku sheegnay annaga waxaan haynay inaan ku wareejinayno guddigan aan ku kaabayno ragna ku kaabayno marka annaga hadda waxaan ka jawaabi karnaa lacagtii aan ballan qaadnay inaan ku darno mashruucan waa laba boqoloo kun raggaa waxay hayaan marka iyagaa inoo sheegi doono laakiin faanoola farka ma qodna oo waxaa weeyaan hadda iyo kow in la howlgalo sheekh maxamed aadan waadi oo ah madaxa mu'asasadda alraxma xubinna ka ah guddiga horumarinta baardheere ayaa ku booriyey bulshada ku dhaqan degmada baardheere inay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha buundada kurmaan oo lafdhabar u ah nolosha dadka deegaanka
haddaan shantii sanaba saddex mashruucoo waaweyn la qabto alxamdulilah wey waanaan yeeli karnaa haddii ilah yidhahda gudaha maxaan ka keeni karnaa geela iyo xoolaha iyo maxaan uga baahannahay maxaan dibidda ka keeni karnaa inaan qaybsanno bulshada dhammaanteed insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in howshaasi si fiican noogu qabsanto injineeradana waxay noo soo gudbin doonaan shaqada say u eg tahay nooceeda say u qiimeeyeen qarashka loo baahan yahay saddex meelood meel qarashka waa haynaa haddeer axmed cumar saalixi baar dheere